bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadee naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca taariikhdu ay ku aastaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha janaay waa janawari sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ururka al-shabaab ayaa soo bandhigay muuqaal ay ku muujinayaan dilka askari ka tirsan ciidamada uganda oo maxbuus ahaan muddooyinkii dambe ay ugu haysteen qaybo ka mid ah gobollada koofureed ee dalka soomaaliya askarigan oo kal hore ee muuqaal uusoay soo saartay al-shabaab kaga dalbaday dowladdiisa inay u hoggaansamaan awaamiirta shabaab ka soo yeeraysa ayaa dilkiisa waxa uu imaanaya kadib maalin kadib markii ciidamada amisom ay dad shacaba ku jiireen inta u dhexayso afgooye iyo magaalada muqdisho oo toban ruux oo saarneyd gaari biel ah ay ku jireen ciidamadooda waxaana dilka askarigaasi ka hor muuqaalka uu ku sheegay inuu kaga digayay ciidamada dheeraadka ee ka imaanaya waddanka uganda ee soo aadaya gudaha dalka soomaaliya asigoo u sheegay inaysan soomaaliya ka heli doonin waxa ay filayaan sida uu ka dhawaajiyey dabayaaqada muuqaalkan oo ilaa iyo sagaal daqiiqo in ka badan soconayay ayaa waxaa soo muuqanaya nin wejiga u xiran yahay oo buskoolad wata kaas oo madaxa ka toogtay askarigii maxbuus ahaanta muddada ay u haysteen al-shabaab ee ka tirsanaa ciidamada uganda kaasoo lagu qabtay dagaala kowdii setembar labada kun shan iyo tobankii ay ku qaadeen al-shabaab xere ciidamada amisom ay ku lahaayeen degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose askarigan ay al-shabaab maxbuus ahaanta u haysteen balse ugu dambeyn ay dileen ayaa lagu magacaabayay masaasa wuxuuna ciidanka uganda ee lugta ku biiray sanadkii labada kun iyo sagaalkii ayadoo gudaha dalka soomaaliya loo soo diray muddo yar kadib waxaana uu qayb ka ahaa ciidamada howlgalka midooda afrika ee amisom ka joogay gudaha dalka soomaaliya maamulka wakhtigiisu sii ilaanaya ee dalka maraykanka ee barack obama ayaa muddo kordhin u sameeyey soomaalida dalkaasi sharci la-aanta muddo kordhinta sharcigan ayaa waxaa laga dhigay ilaa iyo siddeed bilood ta waa siddeed iyo toban bilood iyadoona sharcigan loo yaqaano t b s ta uu wax badani ka tarayo soomaalida iyadoona si aad ay usoo dhoweeyeen waxaana soomaalida dalkaasi ku dhaqan siddeed iyo tobankaas bil ayay xaq u leeyihiin inay kasii doodaan arrimaha sharci la-aanta ay haysato iyadoo sidoo kalena sharcigan uu dhig ka idlaado in dib loogu soo celin karo muwaadiniinta dalkooda marka uu xasilo soomaaliya iyo waddamo badan oo ka mid a caalamka ayaa haatan xasuli darro ay ka jirtaa sida waddamada siiriya yemen iyo sidoo kale waddamo kale ay ka mid tahay koonfurta suudaan oo dadyo kasoo kala jeeda ay ku sugan yihiin gudaha dalka maraykanka maamulka barack obama waa si muddo shan maalmood oo uu kaga harsan yahay kasi arriminta aqalka sare waa aqalka cad ee dalkaasi maraykanka ayaa waxay muddo kordhintani ku sheegeen in waddamada xaaladahooda weli ay adag tahay waxaana sharcigan labada kun labaiyo tobankii mar kale casriyeeyey madaxweyne omii ka horreeyey ee buusha halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka puntland ayaa ugu baaqay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya inay dedejiyaan doorashada madaxtinimada dalka si gurmad loogu raadiyo dadyooga kala duwan ee dhibaatada ay ku haysato qaybo ka mid ah soomaaliya oo haatan ay ka taagan tahay xaalad abaar oo aada u daran goobaha qaar ayaa laga soo sheegayaa in abaartu ay gaartay halkii ugu sarraysay saameyn ay ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada wuxuuna ugu baaqay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya inay dedejiyaan arrintaasi si gurmud loogu sameeyo dadyowga haatan abaaraha ay ku haystaan qaybo ka mid a soomaaliya
oo aan idinka ducaynayno ayaa halka kan aada u joogtaan haddaad tihiin xildhibaanada iyo senatarada qaranka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay mataqaanaa qalbigiina isu dumo mid khayr qaba iyo dawlad rasmina ilaahay inuu idinku adiyo ayaan horta idinka baryaynaa waxaan kaloo le idinku dabdaar gelinayaa waxa weeye abaaraha jira dhibaataa jirta haddaad tihiin golaha wakiilada iyo golaha senatarkaba haddaad tihiin doorashada soo gabagabeeya oo wakti yar kasoo dhiga dhibaato badan baa jirta gobollo badan baa laga yimi waa dadku waa weli waas la-aan isla wararka abaaraha ayaynu ku jirnaayee wararka naga soo gaaraya degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxaay ku waramayaan inay ka taagan tahay xaalad abaar midda ugu daran iyadoona deegaanadaasi laga soo sheegaya dadka inuu saamayn inay saamayn ku yeelatay nolosha adag ee dhinaca abaaraha ee ka jirta gobolkaasi gedo gedo oo ka mid a deegaanada dhaca gobolada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa haatan ka jira dhibaatooyinka gaajada macluusha iyo sidoo kale biyo la-aan baahsan waxaana arrintani ay keentay in ay ka barakacaan dad aad u fara badan goobihii ay kaga noolaayeen goobaha meyiga ah una soo cararaan dhinaca iyo magaalooyinka iyadoo degmada baardheerena ay soo gaareen hooyo ka mid a dadka ku dhaqan baardheere ee kasoo qaxay abaarta ka jirta deegaanada hoostaga degmadaasi ayaa la hadashay b b c da qaybteeda afka soomaaliga iyadoona sharaxaad ka bixisay bal xaalada abaaree ka jirta goobihii ay ka timid
ayna jilaalaha aadanaa la yidhaah carrada waxaa la yidhaah aan kutaa barakacna oo ay rafaada nahay rafaadiisa haddii waxa ay ay jirta rafaadiisa laabaa nahay waxaan soo barakacan dad kale ay soo degay dad beriga soo degay dad daraa soo degay dad bishii soo degayaan kalena raa xoola raa xoola xoolmaalmar ma naqash waxay ka dersan tahay diinsoor iyo baraaba lama dhexdooda abaara naga shiniyo waxaan hayna maa lo jiraan ahayn nood waa naga dhamaatay ere jiraan ahayn ereg waa naga dhamaaday wax faad noogu jira ma jiraa ilaahay xaggiismad wax ogne mala abaartuna haysee badar manoo bixin saddex sano badar nooma bixin saddex sano hal gu iyo laba deer badar ma goosino marka niyo dhulku noolaan ahayn dhulku waa naga abaar sida duunya ku noolaan ahayn duunyada waa inaga bacdi waxaan hayna mala arag iyo magaajaana dhamaynaya waxaan joognaa baar dheeraan joognaa baar dheer waxaan ka joognaa xabaal caddey oo waxaan ka jirnaa waadberi noloshaayna waxaa ilaahay as umanada as abuuray on haysan oo ilaahay as ogee ma jiraan ugu dambeynna madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ugu baaqay dadka degan goobaha danta guud ee ay leedahay dowladdu inay si deg dega kaga guuraan haddii kale ay la kulmi doonaan ciqaab adag sida uu ku warramay axmed madoobe oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ugu baaqay in si deg deg ah looga baxa dhulka danta guud si loogu helo dib u dhis iyo sidoo kale dayactiro kala duwan waxa uuna sheegay in dhulka dowladda aan cidna lagaga heebeysa doonin ka bixitaankooda waxa uuna sheegay in cidna aan laga yeeli doonin waa qabsaday iyo waxyaabo lamid ah axmed madoobe ayaa ugu baaqay dadku inay ka shaqeeyaan danta guud sida ay u ilaaliyaan dantooda gaarka ah
isku qabsadaa dhulka waxyaalaha ugu xasaasana dhibaatadu ka dhacdu ku jira laakiin waa isku qabsada waxaa isku qabsadaa laba qof waa reer dhuro iyo reer masaxdalada la gala ee noocaas dowladda dhulkeediina mid uuma jirto waxaan rabaa inaan sheego oon caddeeyo reer jubbalandna ay gaadho dhulkii ay dowladdu lahay wuxuu ku soo noqonayaa gacanta dowladda dhulka ay dowladdu leedahay wuxuu ku soo noqonayaa gacanta dowladda cid kasta oo dhisatay iyo wax kasta oo ka dhisatay gacanta dowladda kusoo noqonaya cid bixin kartaana ma jirto dood ma laha tan ma laha cid ka hadli kartaa ma jirto habartay laguma soo celin karo qabiil baan soo celin karin waan dhistay iyo waan lahaa iyo labaatan sanaan lahaa iyo maalintii dowladda burburtay anigu dowlan ku habsaday laguma mulkiyo dhulka lagumana yeesho warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo maanta waa naga intaa